kusoo dhawaada barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahimna warqadda ugu horraysa ma soo qabtaa mise waa dhinacagan u daaya warqadda ugu horraysa caasha haddii aan kaa qaato waxay naga soo gaartay shaafic ibraahim yuusuf iyo cabdulaahi maxamed cali suudaan loo yaqaano iyo wuxuu yidhahdeen cabdulaahi axmed xirsi carab iyo maxamed bashiir aadan iyo maxamed cali maxamed maxamed dheere cali aadan gaabow cabdifataax maxamed cali iyo ugu dambaysta ismaaciil cumar wehliye waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad ay gaarsiiyaan cabdulaahi sheekh muuse iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa firdowse cabdi axmed oo wiilu ugu dhashay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaawiye cabdulaahi waxaana ay leeyihin allah ka dhigo mucaawiye kii soo barbaara oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay dhammaadkan waa tahniyad caasho waxa uu naga soo gaaray ismaaciil saciid cali cusmaan iyo xaaskiisa fartuun ducaale salebaan maxamuud axmed maxamed maxamed axmed xuseen timajile cabdiwahaab aadan geele axmed cali barre axmed cabdishakuur ismaaciil faahiye maxamed saciid cumar kashawiito iyo xaaskiisa faaduma yaasiin jaamac waa wariyaheena v o a ee magaalada boosaaso dhammaan shaqaalaha hay-adda u n h c r soomaaliya iyo hay-adda i o m soomaaliya waxaana ay halkan tahniyad kal iyo laaba uga dirayaan maxamed cabdishakuur cusmaan iyo waxay yidhaahdeen faa'iise dayib axmed oo ku aqalgalay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahayda kale si ubad kheyr qaba aamin anigan aamin ayaan raacinaya ibraahim oo markiiba malaha waxaad iga sugaysaan in aan dhambaalka xiga soo qabto laakiin carabkaaba iga soo dafayba heesta ugu horreysa barnaamijkan soo qabanaya waa heesta aan sugi kari la ahayn dhegeystayaashayna la maqlaan waa heestaan kudhageedu yahay ilin waxaa ku luuqeynaya fanaanka saalax qaasim naaji markuu dadku ifixalaye jirbaadda'ay ana helin jugiyo onkod baan ku kacay markuu dadku ifixalaye jirbaada'ay ana helin jugiyo onkod baan ku kacay waxaan jeedaalin jaleeca hilaadiyaba dabe ku jaciiri haw waxaan jeedaalin jaleeca hilaadiyaba dabe ku jaciiri haw haddaan jeeyo laabalaa hayaan ku jaxsii lahaa jariyo gebibayga xiga jid baa ka sookeeya haddaan jeeyo laabalaa hayaan ku jaxsii lahaa jariyo gebibayga xiga jid baa ka sookeeya talana jeerin bay gasho jeegan baan istaawana iyaba jiilaal ku helay talana jeerin bay gasho jeegan baan istaawana iyaba jiilaal ku helay maxay jiriiri oo dhaweyn wada jirkii shaxdii jare taagayaay haddaan irma lagu jalladin afareen lagu jabsin jilbisu wey laba afreen ilmadaniga jabaqalaiyo jileecabaha aan qarsado ilmadaniga jabaqalaiyo jileecabaha aan qarsado malaajanu way hadhee malaajanu way hadhee ilmadaniga jabaqalaiyo jileecabaha aan qarsado ilmadan iga jabaqalayo jileecabaha aan qarsado malaajano way hadhee malaajano way hadhee qalbigiisa hal loo jabshaaye abaar jahaa saartay iyo waqtigu uma jili budhigo abaar jahaa saarta iyo waqtigu uma jili budhigo
waa tahay codka fanaanka saalax qaasim intaas haddaan kaga gudubno dhambaalka dhinaciga ugu horeeya haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray axmed maxamuud geede qorow cabdulaahi maxamuud geede qorow cali siciid maxamuud geede qorow iyo aadan maxamuud geede qorow cabdiraxmaan cali geede qorow iyo bashiir cali geede qorow cabdinuur cali geede qorow axmed cabdulbaasid xaaji aadam iyo sidoo kale xaawo maxamuud geede qorow nadiifo maxamuud geede qorow maryan cali geede qorow iyo dahabo maxamuud geede qorow waa dhammaan ilmo geeda qorow waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta xabiibo cabdi warsame iyo dhammaan reer geeda qorow waxay kala joogaan maraykanka kanada iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan caamir axmed cali geeda qorow iyo maryan xuseen maxamed macow oo arooskooda uu ka dhacay waddanka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jiddah taariikhdu markay ahayd waa labadii bishan februari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay arooskaasi ugu ducaynayaan in ilaahay uu ka dhigo midkii baraka leh ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamin waa tahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe faarax maxamuud maxamed iyo hooyo xaawo maxamuud ismaaciil maxamed faarax maxamuud iyo xaaskiisa iyo carruurtooda cabdishakuur cabdirasaaq idris fartuun iyo xaliimo sacdiye faarax maxamuud abti aadan maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo carruurtooda muumina iyo raxmo maxamuud aadan iyo qoyskooda iyo xaliimo maxamuud nuur iyo saygeeda iyo carruurtooda raxmo xuseen cali deeqoluul iyo mulki cabdulla cali xabiibo maxamed nuur mulki xasan maxamuud liin xasan maxamuud safiye maxamed cubayd iyo ismaaciil iyo faa'iis faarax gololey dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida waxa ay taaniyad iyo bogaadin u dirayaan boqoradda sucdi cali maxamed farey iyo boqorka cali faarax maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay isniintii lasoo dhaafay ee bishan februarina ay shanta ahayd magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebanow ubad kheyr qabeeda kala siiyo aamin dhegeystayaashana caash heestaan u cayaarayno waa hiil waxaa wadil ugu luqeeya mukhtaar shariif social iyo surqayarey
jacayl baa igu habsaday mid fudud buu ii handiyey akiyon waxba iila qarin hujuumu yimi
habeen waa ii dharar kurdiyo ma aqaano jib ujeedada hadabka gow hanuun waxba kuu hambay hawshood ila qabata iyo dilban kaa doonaya habeen waa ii dharar kurdiyo ma aqaano jib ujeedada hadabka gow hanuun waxba kuu hambayin hawshood ila qabata iyo dilban kaa doonaya
intaas haddaan ku dhaafno codadka labada fanaan surqayare iyo mukhtaar sooshal dhambaaladii dhinacooda haddaan mar kale jalleecno waxaa soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray dadka ku jirana waxaa ugu horraysa hooye xabiibo cumar axmed waxaa kaloo kula jira aabe ugaas isaaqa cismaan iyo maxamed ugaas isaaq iyo mahada ugaas isxaaq cabdiweli ugaas isxaaq iyo faadumo ugaas isxaaq iyo fardooso ugaas isxaaq iyo xaliimo ugaas isxaaq iyo shukri cali daahir cismaan axmed cismaan iyo fahad mukhtaar cabdulle iyo cabdi maxamuud cadow maxamed daahir fiidow maxamed yuusuf wehliye faadimo xasan nuur asxaabtu way badan tahay waxaa kaloo ku jira cabdi xiirey caraale aabe cabdi xasan nuur kulane iyo khadro cabdi xasan iyo farxaan cabdi xasan nuur iyo caaisha cabdi xasan iyo nimco cabdi xasan sucdi cabdi xasan nasre cabdi xasan aaniso cabdi xasan iyo bashiir macalin daahir caana boore waxay dhammaantood tahniyad aroosa u dirayaan cali ugaas isxaaq iyo faadimo cabdi xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxay leeyihiin arooskaasi allaha barakeeyo oo ha ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray aabe axmed faarax maxamuud baaba ruush iyo hooyo xaliimo xaaji yabrow iyo carruurtooda iyo aabe sulaymaan xaaji yabrow iyo xaaskiisa iyo carruurtooda hooyo faay caddey maxamed abuukar iyo zaynab maxamed abuukar dahabo maxamed abuukar cusmaan axmed maxamed afrika iyo xaaskiisa siciid cali faray iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo saadiq cali faray iyo xaaskiisa iyo carruurtooda ismaaciil cali faray xaaskiisa iyo carruurtooda samiire cali faray iyo seegeeda iyo carruurtooda nuurte xaaji yabarow iyo carruurteeda caashe cali islaweyn luul axmed iyo ilyaas cali islaweyn xabiibo maxamed cadaawe dadkaasina dhammaantood waxay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba u diraan boqoradda sucdi cali maxamed faray iyo boqorka cali faarax maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho isniintii lasoo dhaafay bisha februarina ay shanta ahayd waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiinna arooskiinna aamiin ayaannu leenahay ee banaheyda kala siiyo ubad kheyr qaba heesta xigta noo soo qaba casho heestaan soo qabanaya ibraahimna waa hees aada macaan waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdulqaadir jubba heesta halkudhageeduna waa inta noloshu keli tahay
intay noloshu keli tahay kabtaniyo cilaaq tahay kalgacaylka adnigu kole kama salgaari intay noloshu keli tahay kabtaniyo cilaaq tahay kalgacaylka adnigu kole kama salgaari sida ka xanuunka lahay ii kashay dadeeqde kolkii aan jallay caba kasoliba siisaay sida ka xanuunka lahay ii kashay dadeeqde kolkii aan jallay caba kasoliba siisaay kalgacal way hayaa nafta kugu kabaaya kodaxa badnagigu kalsoono kalala helayano kalgacal way hayaa nafta kugu kabaaya kodaxa badna igu kalsoono kalala helayano kaafiyo hadhaaye Ooy, kool- kooli badani mudantii kadibkiyo ka madnayd xumaanta kaafiyo hadhaaye koolin badani mudantii kadebkiyo ka maqnayd xumaantaay macaamilayey ugu kaalinka adeeg doqonnima iyo bokibi rabbi duukale shaay barwaadansi kaamilahey ugu kaalinka adeeg doqonnima iyo bokibi rabbi duukale shaay kalkaxal way hayaa naftan kugu kabaya kordhaxa badna igu kalsoono heleele helayano kalkaxal way hayaa naftan kugu kabaya kordhaxa badna igu kalsoono heleele helayano
waa hagaag codkii cabdiqaadir jubba iyo heestii inta noloshu keli tahay ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaaladah ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray aabe ciidan cusmaan iyo mahad ciidan cusmaan maryan ciidan cusmaan nuur ciidan cusmaan dahabe ciidan cusmaan muumino aadan abikar doctor cabdulaahi cusmaan iidow doctor cabdulaahi ibraahim maxamed doctor cabdifataax aadan cusmaan iyo doctor ibraahim cali bashiir iyo hooyo berrey salaad qaasin abti moxamed salaad kaasin habaryar aamino salaad kaasin iyo deeqo xasan hilowle dhammaan dadkaasna waxa ay taaniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay u diraan xabeeb ciidan cusmaan iyo farxiyo aadan cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag waxaana ay leeyihiin isku waara banahayada kale si ubad keyrqaba aamin ayaan anaguna leenahay waa hagaaga dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa lagu bilaabay marka ugu horreysa waan idin salaadnay caasha cuud iyo ibraahim dandurey daadihayaasha barnaamijka waata waanu kaa guddoonnay qofkii soo qoray annagana tun la mid ayaan hawada kuusoo marinaynaa islaantaas aadna soo gaarsiisay marka xiga baa la yidhi waxaa halkan tahaniyada ka diraya dhalasho farxadeeda annagoo kale ah baa la yidhi hooyo dahabo macalin aabe maxamed xuseen aabe cabdi xuseen iyo faadimo maxamed iyo xabiibe maxamed sahre cali xuseen cabdulaahi maxamed iyo xasan maxamed iyo yuusuf maxamed zakariya maxamed waa dhammaan ilmo maxamed caaisho maxamed a ku jirta fahmaa ku jirta iyo sidoo kale hooyo faadimo cumar iyo caruurteeda hooyo canab diiriye gurxan iyo ilmaheeda baa la yidhi cabdirasaaq aadan bare maadey iyo sidoo kale cumar aadan bare maadey iyo sidoo kale ayuub aadan bare maadey aabe aadan bare iyo hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda sahro dhaqane yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxmo jeyte xaya baa la yiri iyo caruurtooda maxamed maxamuud bare waxauu ku magac dheeryahay hakata iyo sidoo kale xuseen xaaji cabdiraxmaan maadey maxamed aadan cali colow iyo hooyo aamino cabdi xujaale iyo ilmaheeda iyo dhammaan reer maadey oo ku kala nool baa la yidhi canada u k sweden south africa kenya iyo soomaaliya waxay hambalyo u dirayaan farxaan aadan bare maadey iyo xaaskiisa sahro moxamed xuseen waxay ku magac dheer tahay sahro sharaf waxaa wiil ku dhashay degmada beled xaawo habeennimadii isniinta baa layidhi taariikhdan ay ku beegnayd shanta bishan aan ku jirno ee februari ee sanadka laba kun sideed iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi cubayd farxaan aadan bare maade waataa loo abtiriyay intaasaa ku filan waxay leeyihiin soo weynagoo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfacaa anigana waxaan raacinaya ibraahimow aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba abuukar heraabo aadan iyo xaaskiisa maryan cali falaax iyo carruurtooda maxamed cali falaax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda siciido cali falaax iyo saygeeda iyo carruurtooda farxiyo aadan wiish iyo carruurteeda xasan aadan wiish iyo xaaskiisa iyo carruurtooda cabdishakuur axmed faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda muuse axmed faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda ziina axmed faarax iyo saygeeda iyo carruurtooda cabdulaahi maxamed qoorey xaaskiisa iyo carruurtooda muxudiin maxamed qoorey iyo xaaskiisa iyo carruurtooda xasan maxamed abuukar xasan yare xaaskiisa iyo carruurtooda cabduqaadir maxamed abuukar xaaskiisa iyo carruurtooda dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah ayaa waxa ay taaniyad kal iyo laaba gaadhsiinayaan boqoradda sucdi cali maxamed farey iyo boqorka cali faarax maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho isniintii lasoo dhaafay bishanna ay ahayd shanta waxaana aan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii aad kala kulantaan nolol raaxo badan bashbash iyo barwaaqo ee bano ubad qayrqaba idin kala siiya waxaan markana dhegeystayaashana u soo qabanaynaa hees banaadiriga waan filan inaad ka heli doontaan weliba heestan ibraahim oo heesahaas kuma jiraan waxay ka mid ahayd riwaayad aad kolleyba iiga dhega dheer tahay oo waa riwaayaddii sharaxii la tumaayey sheekaa ka dambaysa ka aniga sheegay
maanele xaajade waa dhammaate anuu xashaashne urnimaanele xaajade waa dhammaate anuu xashaashne xafladayna waaye xubbigaynan xusne xafladayna waaye xubbigaynan xusne cesho kadhaacadiyeyma waxaan aragoone
aan xaroone xarunteena aadne idibyaasha iyo xaade waa dhaqaaqe xabadkaa isa xabadkaa isa
hiilamaahin xeerka waaye waa soo xanjeertee ku xumbaarta waaye
sidii xabdaan aan xakigaane isaan yeelane sidii xabdaan aan xakigaane isaan yeelane aadmana dhexyaane xasaane aadmana dhexyaane xasaane حياتي أدائي حياتي
xiilamaahin xeerka waaye waa soo xanjeertee ku xumbaarta waaye Xariiqadha, xariiqadha.
aan xaroone xarunteena aadne idibyaasha iyo xaade waa dhaqaaqe xabadkaa isa xabadkaa isa
Iladaha aan ku xakaaraayay, xiisaa ilaayay. Iladaha aan ku
aan xaroone xarunteena aade cididyaasha iyo xaade waa dhaqaaqe xabadka isaan xabadka isaan
xiila maahin xeerka waaye waa soo xanjeertee ku xumbaarta waaye arrinkana arrinkana
xaakiga xoojiye
xiila maahin xeerka waaye waa soo xanjeertee ku xumbaarta waaye arrinkana arrinkana
waa tahay dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasha dhambaalka wuxuu naga soo gaaray cali maxamed cali sundus khadiijo shiniile iyo jamaal shiniile dahabo shiniile umuude shiniile cali shiniile xaawo aadan waxa ayna jecel yihiin in ay taaniid gaarsiiyaan maxamed shiniile iyo xaawo maxamed nuur oo ku aqalgala bay yidhaahdeen tayglow waxayna leeyihiin isku waara ee banahayda kale sii umad qayrqaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalada dhinacayga ugu dambeeya haddaan soo qabto mid ka mid ah annaga oo kale ah baa layidhi aabe cumar aadan maxamuud iyo hooyo owliyo cali sheekh mursal iyo sidoo kale cabdinuur cumar aadan maxamed iyo xaaskiisa faadumo aadan sugow iyo cabdikariim cumar aadan maxamed waa dhammaan ilmo cumar aadan maxamed maxamed aa ku jira cadow baa ku jira deeqa way ku jirtaa leyla lagama soo tegin iyo sidoo kale baa la yidhi asxaab kaloo fara badan oo kala joogta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad u dirayaan mustaf cumar aadan maxamuud iyo gacalisidiisa baa la yidhi xabiibo aadan oo ay gabadh ugu dhalatay degmada bardaale ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd shantii bishan februari ee sanadka laba kun sideed iyo toban gabadha waxaa loo bixiyey baa la yidhi sundus musdhaf cumar aadan waxaan leenahay bay yidhaahdeen allaha ka dhigo sundus midii anfacda dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda la yidhi aamiin aamiinna waa la soo raaciyay anigana mid kalean ku daraya aamiin dhambaalka caashi gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray aabe daahir sheekh maxamuud daahir meyre iyo hooyo madiino maxamed madiine faray iyo axmed daahir sheekh maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dahabo daahir sheekh maxamuud dahaboluul iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nasro daahir sheekh maxamuud nasro cadey iyo saygeeda iyo caruurtooda doctor cusmaan daahir sheekh maxamuud doctoorka loo yaqaano iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saalax daahir sheekh maxamuud oo ku magac dheer saylax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda injineer aweys daahir sheekh maxamuud iyo leyla cali ibraahim laylaladan iyo saygeeda iyo caruurtooda dhammaana waxa ay jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan cali daahir sheekh maxamuud iyo ubax axmed oo gabadhi ugu dhalata bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin allah ka dhiga gabadhaas tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeed ba anfacda aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ibraahim oo dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa heestii isha baydhabo codkii macaanaa fanaanka weyn ee xasan aadan samatar iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doono haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey oo idinleh dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo
sidaan ku bartan walaalalah goobtii haddana sii ballaara ku bogsan weyday goobtii haddana sii ballaara tuu bogsan weyday berdihii ku yeelishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku ballaadhiyey baxrusaa kulaamoodiyey intuu guniyo baar baxay caleemu u balaadhiyey baxru saaqlaamoodiyey badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waaga cusub badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waaga cusub sidaan uga baxa badbaadaa alle waaga cusub